بسم الله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد walaalayaal waa casharkeennii kitaabkii cumdatul axkaam waxaan gebagabadii soo qaadanay casharkii ugu dambeeyey ee kitaabu bahaara kitaabkii bahaarada ka hadlayay wey ayb waxaan dib ugu laabanayaa hal qayb oo ah inta ugu dambeysay cashi kitaabu bahaara wayaxrumu cala almuxditi qofka muxdidka ah ama janaabada ku dhacday ama maaragtay sidaasoo kale xadadka asqarkaa ku dhacday waxaa xaaraan ka ah halaasatu ashyaaa saddex shay asalaahu qofkii salaada ma tukan karo asagoo weyse qabillaah nabigu wuxuu leeyahay sala allahu caleyhi wasalam qofka salaad lagama anta kama lagama aqbalayo qofkii aanan aanan ahayn aan bahaaro qabin wey halaasatu ashyaa asalaa midda labaadna waa dawaafka asagana qofkaan bahaaro qabin lagama dawaafkii kama ansaxayo ومص المصحف وحمله ربشada مصحفka iyo xambaaridiisa taas waan kasoo hadalnay waa sida looga fiican yahay in uu qofku dahaaro qabo markuu kitaabka qaadayo laakiin xaaraan kuma noqonayso intaas marka waxaa noogu dhammaaday kitaabkii kitaabu kitaabu dahaara waxaan meeshan maanta ka gelaynaa kitaabu salaa salaadii salaada walaalayaal waa rukniga labaad ee arkaanta islaamka wey salaadu waa rukniga labaad ee arkaanta islaamka waana waajib allah subxaanahu watacaala uu nagu waajib yeelay gaar ahaan shanta salaadood ee waajibka ah wey shanta salaadood ee mafruudada ah allah subxaanahu watacaala baa nagu waajib yeelay ayadaas ayuu ka hadlayaa qofka salaada ka taga waa haddii uu salaadaho dhan ka tago waxuu halis yahay inuu diinta ka baxay oo u gaaloobay maxaa yidhi nebigu wuxuu leeyahy sal allau alay wasalam alcahdu aladii baynana wa baynahum asalaa balanta annaga iyo ayaga waxa u dhexeeya waa salaada man man tarakaha faqad kafara qofkii ka taga waa gaaloobay ayuu leeyahy nebigu sal alay wasalam marka salaadu ka tegiddeedu wax sahlan maaha culimmada waxay weliba mararka qaarkood ay isku khilaafaan magaal caadi ahoo gaalada quburaheeda lagu darayo oon lagu tukanaynin oo gabadha ka furmayso oo waxyaabahan oo dhan ahaba ah sidaas culimo ayaa ku tagtay axaadiistaas aan ka hadlinayo kuwo kaloo badanna way soo daliilsanayaan inuu gaal caadi yahay culamada qaarna waxaa leynaya dembi la galo dembigii ugu weynaa marka shirki laga galo ayuu ku dhacay oo laysmada iyo dilka iyo zinada iyo khamriga iyo waxaas oo dhan waxaa ka daran in uu qofku uu salaad ka tago kas uga tago salaad salaadihii waajibkaha ka mid a marka isku soo duduubo qofka aan salaada ka taga waxaa saaran calaamatu su-aal inuu muslim yahay iyo inuu gaal yahay ma gaal baa mise waa muslim haddii maaragtay saas oo kale gaalnimo loo dilo ma quburaha gaaladan ku aasinaa bay leeyihiin kuwa kalena waxay leeyihiin maya waa la waa la toobo weydiinayaa marka walaakiin quburaha islaamka iskaga aasaynaa waxyaabo badan ayaa maaragtay culimmadu aada iskugu khilaafaan qofka salaada ka taga marka isku soo duduuba waxay isku waafaqsan yihiin inuu dunuubtan kale ee caadigaah la galo oo dhan qofka inuu uu salaada ka taga u ka dambi wen yahay hal salaadood kasuga tagto ayaa waxay ka weyn tahay inaad xumi oo dhan ku dhacdo wixii shirki ka hooseeya inaad dad kalayso inaad xamaalka xado waxaas oo dhan waxaa ka daran gaalnimada salaada oo laga tago oo weliba aada uga tagto adoonan diidaynin oo aanan waajib iguma aha dhahaynin inay ka dembi weyn tahay taas ayaa laisku waafaqsan yahay wey marka waa dembi weyn isku soo duuduub sheikuna halkan wuxuu kaga hadlayaa mawaaqiitu salaa salaada waktiyadeeda salaada salaadaha shanta ah waxaa laysku waafaqsan yahay mid walba inay wakti leedahay la la guto oo salaadii la tukado wakti ay dhammaatana ay leedahay wakti bilow ah iyo wakti ay ku dhammaato allah subxaanahu watacaala qur-aanku wuxuu ku leeyahay ina asalaata كانت على المؤمنين كتابا موقوتا salaadu muuminiinta dushooda waxay ku ahaatay mid waajib ku ah oo la maaragtay kitaaba mawquutan weliba la waktiyeeyey oo wakti loo yeelay wey ayib salaadihii buu marka sheikhu noo sheegay wuxuu leeyahay asalawa asalaatu almafruuda khamsun salaadaha shantaahi salaadaha waajibkaahi waa shan shantiibu marka kuu sheegaya adduhru salaadii duhurka ahaa wey salaadii duhurka ayaa ugu horeeya waktiga salaada duhur waa goorma wuxuu yidhi sheikha raximah allahu tacaala wa awalu waktihaa waktigeeda koobaadna zawaalu shamsi qoraxdu waa inay zuusho waay oo samada bartankeeda ay ka leexato markii dee dadku ay meelaha dhulbaraha ah maro qoraxdu ay bartanka marayso waa inay ka leexato bartanka waay macnahaas meeshii qoraxdu ay kasoo baxday iyo meeshii ay u dhacaysay kala barkeeda inay ka gudubto oo u gudubto dhinacay u dhacaysay saasaa marka waxaa la yidhahdaa zawaal shamsi waaye salaada duhurka marka waktigeedu waa waktigaas weye waana nebiga sal lla alay wasalam xadiis badan oo kaga soo aroortay inay salaada waktiga duhurka ay waktigaas tahay waktu duhri idaa zaalat ishamsu ayuu yidhi nebigu sala allahu alayh wasalam ayib wa kana dillu rajuli ka tuulihi maa lam yaxdur alcasr ilaa laga gaaro qofka in uu hooskiisu isaga dheer la ekaado intaan casarkiina la gaarin intaasa salaada duhura ayuu nebigu xadiis saxiixa ayuu ku yiri wey sala allahu alayh wasalam marka wuxuu leeyahay wa awalu waktihaa zawaalu shamsi wa aakhiruhaa waktiga salaada u dambaysana idaa saara dillu kullu shayin idaa saara dillu kulli shayin shay kasta hooskiisu markii uu noqdo wey mithlahu asagoo kale hooskaagu markuu ku dheer la ekaado markaasaa salaada u dambaysa wey waa waktiga ugu dambeeya oo tukan kartid waana xadiiskana hadda ka hadlaynay wa kana dillu rajuli ka tuulihi maa lam yaxdur alcasar casarkiina weli la gaarin marka salaada duhur ilaa casarka ayay kuay ku eg tahay wey oo waa goorma waa marka qofka hooskiisa isaga u dheer la ekaado markii weliba hooska uu yahay meel markaas ayaa salaadii duhur salaadii duhur u dambaysa wey marka wuxuu leeyahay wa awalu waqtiha zawaalu shamsi qoraxdii inay zuusho waayo wa aakhiruhu idaa saara dillu kulli shayin mithlah bacda dilli azawaali marka laga soo tago zawaalka qoraxdii bartamaha markay ka laaxato ka bilow ilaa iyo maaragtay qofka hooskiisa isagoo kale uu dheer la ekaado intaasaa salaadii casara wey ayib waalcasru casarkana awal waqtihaa waktiga ugu horeeya ee salaada casarna waxa weeye aziyaadatu calaa dilli lmitli qofka hooskiisa labanlaabkiis markuu wax ka ziyaado way hooskiisa labanlaabkiis markuu wax ka ziyaado oo waa maxay hooskaaga dherarkiisa markii uu ziyaado ku darsado markaasaa maaragtay macnaheedu waa markii duhurku dhamaado waay salaadii duhur markay tagto casar baa hore ka galay waana isla xadiidkaas waqtu lcasri nabigu uu leyahy sal alay wasalam maa lam tusafir shamsu uu leeyahay sal allahu alay wasalam salaada casar markii uu ka hadlayay wuxuu yidhi waa ilaa laga gaaro intaan qoraxdii aysan jaalo noqonin aysan aysan midabkeeda isbedelin way kana soo bilow maa lam yaxdur alcasr casarkii intuusan xaadirin way goormuu casarkii xaadiraya marka wa kana dillu rajuli ka tuulihi duulkaas markii la gaaro maa lam yaxdur alcasr hadduu duulka gaaro dhaafo casarkii xaadiriyo xadiiska sidaasay ugu caddahay weye marka intuba xadiiskaas ay waafaqsan yihiin waktigeeduna waa inuu qofka hooskiisa labadiis uu dhaafo wey wuxuu leeyahay marka wa aakhiruhu fi ikhtiyaari aakhirkiisana sida ikhtiyaarkaa buu leeyahay sheekha raximahullahu tacaala fi ikhtiyaari ilaa dilli lmitlayni fil ikhtiyaari sida ikhtiyaarka ah oo qofka u banaan inuu tukado waa markii hooskiisu asaga labadiis la ekaado wa macnaha waktigii duhurka waxaan dhahnay ilaa duhurka laga gaaro ilaa casarka laga gaaro zawaalka kasoo bilow ilaa casarka laga gaaro hooskaaga markuu laba adiga kula ekaado wa intii oo kale markay ku darsanto oo hooskaagii adiga labadaa la ekaado laba qof dherarka dherarkaaga labadiis uu la ekaado markaasaa casar u dambaysuu leeyahay sheekha wafi ljawaasi sida banaanna fii guruubi shamsi ilaa qoraxdu ka dhacda wey isku soo duuduub salaada casar waxaa qofka loo ogol yahay inuu tukado markii salaada duhur tagto oo hooskaaga labadii hooskaagu adiga ku dheer la ekaado waxayna soconaysaa oo salaada kuugu bannaan inaad tukato ma- inta ah, maaragtay qoraxdu aysan isbedelin sida nabigu noo tilmaamay sala allahu caleyhi wasalam Een, waa sida ikhtiyaarka ah waay sida maaragtay kuu bannaan intaas mid ka mida inaad tukatid way waa waktiga duhurka uu dhammaado ilaa iyo laga gaaro hooskaaga adiga labadaada inuu la ekaado macnaha een, qoraxdii ay isbedel uu ku yimaado hadday intaas sii dhaafto waxa weeye waxaa dhacaysa in ay dee aad salaada dib u dhigto waktigeedii dib uga dhigtay wey haddaa mar waktigaa salaada dib uga dhigtana xadiis baa kusoo aroortay nebiga sal alay wasalam haddii dan kugu kaliftay gaari baad wadada ku socotay meelaad ku istaagtaad weyday een, hawl waxbaad ku mashquulshay daruura ayaa kugu kaliftay markaasoo kale ilaa iyo qoraxdu ka dhacdo wa. ilaa iyo qoraxdu ka dhacdo ayaa casarku joogaa wey laakiin sida ikhtiyaarka oo lagu ogol yahay waa intaan qoraxdu isbedelin oo aanan maaragtay aysan casarku usan gaabanin wey طيب وقت العصر ما لم تصفر الشمس بيقول لي النبي صلى الله عليه وسلم انت ان قرحت بوروبين واسبدلين ومدبكيدي انت ان آه، عدانتي وكتبه وسن جالا نقنين وقرحتي سكه لو اكانين انت سويوا هدي لكن هاد انت سي دافيسو waxa weeye nebigu sal lay wasalam wuxuu ku tilmaamay salaatu lmunaafiq qofka salaada dib u dhigo oo salaada aakhirkeeda la beegsada salaatu lmunaafiq ku tilmaamay laakiin haddii mar danku ugu khasabto wuxuu leeyahy nebigu sal lay wasalam xadiis kale man adraka rakcatan min alcasri qabla an tagriba shams an tagruba shams faqad adraka alcasra qofkii haleela salaada hal rakca ku haleela casarka intaan qoraxdu dhicin casarkii wuu haleelay wey markaas waad ka gaartay wey waa markii ay duruuro iyo dan iyo kugu khasabto sidaasay culimmadu ku kala fasireen axaadiistaasi kala duwan waana sida sheekhu uu leeyahay wa fi ljawaazi ilaa ghuruubi shamsi waalmaqrib maqribkii uu sheekhu soo qaatay wuxuu yidhi wa waqtuhaa waaxidun waa hal waqti wa huwa ghuruubu shamsi waa qoraxda dhicitaankeeda weeye wa aakhiruhuna idaa gaaba ashafaqu alaxmar marka uu dhaco weeye shafaqu alaxmar macnaha boorborooga oo guduudka ah, ko- ko- een, isbebedelka ku dhaca maaragtay ko- een, eh, habeenkii marka qoraxdu dhacdo eh, baa shafaqul axmar la yidhahda waxyaabaha gudguduudan ee ee- ee maaragtay dhinaca qoraxda u dhacda ka muuqda markuu isbedelo wa markuu kaasi baaba'o oo uu meesha ka tago ayaa u dambaysa marka maqribku goormo ayuu waktigiisu bilaabanaya waa waa wakti yaryahay waa qoraxda markay dhacdo wa markay qoraxdu dhacdo mar hadday qoraxdu dhacdo inta shafaqul axmarka uu ka joogo gudguduudku joogo caradii habeenkii uusan meeshii si fiican u mugdiyoobin intaasaad tukan kartaa wa laakiin haddii mugdi noqoto oo bes cisho ayaa la gala wey oo wuxuu leeyahay wa- waalcishaa wa cishihii wa awalu waqtihaa waqtigeeda koobaad idaa qaaba shafaqu laxmar shafaqu laxmarka marka uu tago waay waa markii maqribku tago oo boorborowga iyo waxaan tagaan meeshii mugdiga colcolowga ay meesha ka baxdo wa aakhiruhu waqtiga ugu dambeeya ikhtiyaar آه، آه، في الاختيار سيد اللي دورتينا الى ثلث الليل هبينك مركا لو قيبيه صدح مالتنا ماشي كوباد واي معناها ثلث كات مركا لو قيبي ثلث وقيبت كوباد صدح مالت مركا لو قيبي قيبت كوباد باع عشاء قدام بيسولين وفي الجوازنا الى طلوع الفجر الثاني فجر كاللباد الى اكسر بشوء صلاة فجر كو اي دالتون اشي واقورما عشاء علمدو آه، وقت سيبو دلانيو waa waktiga maqribka uu tago wey oo shafaqul axmarka uu ka tago ha isku khilaafaan shafaqul axmar iyo shafaqul eh, abyad ha isku khilaafaan laakiin waa markii habeenkii uu dhinacaas kaasoo qaabilo oo maalintii ay tagto oo meeshii mugdi noqoto markaasaa cishihii galay goormuuna uu dhammaanayaa imaam shamsi eh, eh, ma- eh, sheikhu wuxuu leeyahay thuluth leyl habeenkii saddex meelood marka loo qaybiyo manaha haddii habeenku uu maqribka u dhasho lixdaba u dhashaba markii la gaaro een, afarta oo kale ama een, ilaa eh, waxaan ujeedaa afarta yaan dhihine marka tobanka eh, habeennimo la gaaro oo kale ayuu dhammaanayaa buu leeyahy waa sidee oo sida ikhtiyaarka ah banaanshahana ilaa fajarka labaad laga gaaro laakiin sida raajix waxaa weeye habeenkii inaad cishaha dib u dhigataa fiican horta sideedaba oo salaadaha kale uu kaga duwan yahay haddaanan ay dhibaato iyo wax jirin waxaana ugu fiican waxaana uu qofku tukan karaa een, ilaa iyo habeenka nisfigeeda laga gaaro laakiin haddii ay duuro iyo xaaje iyo dan iyo kugu kalifto ilaa fajarka laga gaaro ilaa fajarka laga gaaro marka culimada aqwaashooda laysku soo dardaro waa intaas wey wasubxu salaada subaxna wuxuu leeyahay wa awalu waqtihaa waqtigeeda koobaad طuluucu lfajri athaani waaga berigiisa waaga labaad macnaha fajarka labaad berigiisa oo markuu fajarku dilaaco fajarka koobaad maaha oo beenta ah laakiin midka saabiqa ah ee labaad markuu dilaaco oo abayaadka ah oo soo baxa meesha dhan isku wara kaas markuu bilaabo ayuu bilaabanaya waa marka cishihii tabo wa aakhiruhu sida aakhir ugu dambaysana fi likhtiyaari ila lisfara ila alisfaari waa markii uu uu buurbuuru noqdo waay waa markii ay maaragtay iftiin uu soo baxo wa fi ljiwaasi sida banaanna ilaa tuluuci shamsi ilaa qoraxdu ka soo baxdana waa la tukan karaa isku soo duduub salaadaha shanta ah waxaa fiican marka salaada cishaha laga reebo salaad kasta in awal waqtiha lagu tukado taasaa ugu fiican xadiiska nebigana sal allahu alay wasalam ku cadwey haddii ay dhici weydo waxaa ku banaan waktigaas waqtiyada ugu horeeya qeyb ka mida inaad tukato hadday dan iyo xaajo kugu qabtana salaad walba waqtigay ku dhammaato inaad ku tukato weye wallahu tacaala aclam